xildhibaan jilay oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in xildhibaanadu ay iska ansixiyaan waxaanay akhrin oo aanay ka warhaynin isagoo tusaale u soo qaatay heshiiskii dhex maray dowladda federaalk iyo turkiga aadan madoobe ayuu ku eedeeyey inuu jebiyey xeerka baarlamaanka arrintaas ayuuna aadan madoobe iska diiday waa kan xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlaya
midda kale waxaa jiray heshiisyo lasoo galay oo weliba dowladda turkiga aan ognahay qaarkood annagoon arkin baariyaalaan nahay aan iska ansixin inaan qiironnay heshiisyadii kale waxaan rabnaa oo dowladda turkiga aan la soo galnay in halkaan noola keeno maanta hadda golahan aan fadhinno furitaankiisa sidaan hore u sheegnayba sharci kuma furno wuxuu ku furan yahay si sharci dara ah waxaadan hubin dadka ha u sheegin koorumka dadkii tirinaayo waa sheegeen adig koorum ma tirisid xeerkaa ii banneynaa inaan dhihi kara ii tiri hadda waqtigeeda maaha markii lagaa raba inaad tidhaahdid yaa kaa diiday xeeroosada jibiku xukumin ma aanha xildhibaana ii tiri ku dhaha diid war been ha ii sheegin iyo hilabaan waa qaldan tahay anaa ku dhaha ii tiri waa iga diid anaa ku dhaha ii tiri waa iga diid saadaqa codsada waa ka diidday anaa ku dhaha waa iga diidday jeeso ku dhaha waa ka diiday guddoomiye markaad hildhibaan ma murmayne maanta indhaha isqabanay arrintii aan hadda waxaan ku jirnaa ajendii doodiisa ku jirna Afka hana qabanin.
motion hadda hildhibaan uga hadlay koorum uga hadlay
haddaba buuqan ka dhex aloosan gudaha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa imaanaya iyada oo maalmihii lasoo dhaafay khilaaf xooggan uu ka dhex taagnaa xildhibaanada iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk qaar ka mid a xildhibaanada aadan madoobay ku eedeynayaan inuu caburin ku hayo yahayna keligii talis aan u ogolayn inay aragtidooda saxda ah dhiibtaan dhanka kale dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in villa soomaaliya ka taagan tahay hubanti la-aan siyaasadeed oo la xidhiirta doorashada soo socota ee ka dhici doonta soomaaliya